doonidan oo lagu magacaabo al-xafiis ayaa siday shixnad ganacsi oo ay ka soo qaaday dalka imaaraadka carabta waxaana ka mid ahaa shixnada gaadiid gaaraya konton iyo toddoba gaari oo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo kuwa xaragada ee yaryar ganacsade cabdulaahi maxamed cumar oo ah wakiilka doontan ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in doonidu ay hayn weyday dabaysha xoogga leh ee dhacaysay islamarkaasna ay siday xamuul culus oo dhan kun iyo siddeed boqol oo tan waxaa kale oo wakiilku sheegay in maamulka dekeddu uu diiday in doontu ay ku soo xirato dekedda gudaheeda doonta tan waxay ka soo dhooftay dubey waxaa la dhahaa alxafiis waxayna timi shalay xilli duhuradii ah waa lasoo fasaxay ka bacdi gelinkii daba dabayl baa soo dhacday qolada dekada waxaan ka codsanay inay doonta noo soo xiraanin noogama suuro gelin ka bacdi doontii mar labaad casarkii way nagu qaylisay dabayshiina way soo xoogsatay waan la hadalnay doonta soo xiraan nidhi noogama suuro gelin ka bacdi waan ka tagnay casarkii ee maqhribkii waan soo noqonnay waan u nimi annagoo ganacsato badan iyo mas-uuliyiintii oo dhan oo dekedaha doonta la soo xiraan nidhi way soo xiri diideen ma soo xiri karo amar baa yaal dekedda shan saac wixii ka dambeeya inaan la soo xiri karin dekedda andooyi gudaha soo geli karin galabnimo ka bacdi waxaan nidhi doonta waxaa dabayl ayaa ku socota aan caadi ahayn waana arrin culus oo maarata xadarkeeda leh hanti badan baa saaran doonta dhibbaa jidha doonta waxaan codsanaynaa in la soo geliyo dekeda la soo geliyo waa la diiday shixnada ganacsi ee doontanu ay siday ayaa ganacsada cabdulaahi waxa uu ku tilmaamay adduun dhan toddoba malyan oo doolar bilaa waxaa saaran seben milyuun ka yar ma saara waayo shirkadaha boosaaso oo dhan bay u rarantahay ilaa xamar ilaa hargeysa shirkadaha dalka o dhan bay u rarantay waana kun iyo siddeed boqoloo tan waa doon weyn hantida intaa leeg bayna sidaa wax ka badbaaday doontii ma jiro waad u jeedaan meelay taallaa ilaa iminka wax ka badbaadana ma jiro wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda siciid maxamed raage oo shir jaraa-id maanta ku qabtay gudaha dekedda magaalada boosaaso ayaa sheegay inaysan jirin amar ay ku bixiyeen mas-uuliyiinta dekeddu in doonidu ay gudaha ku soo xirato dekedda yacni waxay doontaa hanagu noqoto aakhirkii walow ay aada risku ahayd haddana waxaanu ku khasabnay kambanigii in doontii la soo xidho ama dadkii maamulka lahaa runtii khatar ay ahayd mas-uuliyaddaas doontaas ku dhacday runtii anigu waxaan aaminsanahay waxaa iskale kabtanka markii kabtanku isagaa mas-uulka ah gaadiidka uu wado iyo dadka iyo badaacadda ma ahayn midnight waxay doonta ha dhacdo in lagu dadaalo bay ahayd meesheeda in lagu badbaadiyo inta dee waktigu maaragtay wiimanayo cabaar ka bacdi within minutesna runtii waa istaagtay way istaageen dabayshii way istaagtay hadduu almiina waxyar sugi lahaa waxay moodaa in xoogaa degdeg arrin degdega waxay sameeyeen runtii waxaa laleeyahay waxaa jira kambenigaa diiday kanaa diiday ciddii diiday ma jirto waxaa weeye amar dowladeed buu ahaa amar baan ku bixiyey waxna la soo xidho haddana guddi baanu u qabanay haddaanu nahay gobol iyo degmo iyo ciidankii dekedda dhammaantayo waxaanu u qabanay guddi sidii aanu wixii aanu ka badbaadin karo uga badbaadino ama ha noqoto qalab aan u keenno aan uga keenno ama cid aan usoo helno ama wax halka looga sameeyo ha noqoto waxaa lagu jiraa maaragtay badbaadintii sidii loo badbaadin lahaa maxamed cabdikariin cabdalle oo ka mid ahaa ganacsatada ay doontani u rarayd ayaa dhibaatada dhacday waxa uu ku tilmaamay mas-uuliyad darro
annagu totally tomito waxaanu aragnaa arrinta halkaa ka dhacday inay tahay arrin u dhacday si mas-uuliyad darraa oo arxan darraa oo aan xil iska saari la'aan ay jidho xoolaha iyo hantida dadka shacabka iyo ganacsatada la iska saarahayo waxaana weeye sidii uu uba yimid maamulkan hadda uu mas-uulka ka yahay dekedda bool ee annagu wax tabashaannu ku jirin tanna markii la sheegay arrinta tan inay doontaasi wax ka jiraan oo aysan badda hayn karin waxaan la rabnay inay badbaado wax la yidhaahdo la sameeyo oo mas-uuliyad la sameeyo si marka doonta aysan dekedda uga dhex degin ee hadday degaysa meelaheeda ay ugu degto bay iyagu ka xisaabtamayeen waxay diidanaayey oo aysan xil iska saarin hantida iyo maalka gubanaya shaqo iskama ay saarin waxaa halkaa ka muuqanaysa inaan xoolaha dadka wax shaqaan lagu lahayn goobta ay doonta ku caariday oo aan sidaa uga fogayn dekedda magaalada boosaaso ayaa horraantii sannadka cusub waxaa ku soo caariday doonni xamuul iyo taaggii dekedda oo gurmad u fidiyey hase ahaatee maamulka iyo ganacsatada ayaa waxa ay ku howlan yihiin inay hantida saaran doonta badbaadiyaan inta aysan burburin dabaylaha iyo mawjadaha xooga badan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso